Munaasabadan oo lagu abaalmarinaayo ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka ayaa lagu qabtay Iskuulka Hoose Dhexe ee degmada Bareeta ee maamulka Puntland. Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, macalimiin, waalidiin, ardayda munaasabada loo qabtay iyo marti sharaf kale. Maamulaha Iskuulka Hoose Dhexe ee degmada Bareeta, Axmed Maxamed Siciid ayaa ka warramay ujeedka ay u qabteen munaasabadan.
gelinta iyo farxad la wadaagga ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaankii teeramka maanta marka xafladdan quruxda badan waxaa loo soo agaasimay ardaydaas inaynu ku maamuusno muddadii afarta bilood ahayd ee imtixaanka ee uu ardaydu wax baranaysay arday kastaana wuxuu u goosan doonaa wixii uu markaas uu akhriyey oo bartay oo akhriyey ayaa lagu abaalmarin doonaa
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada.
haddaa fursaddiinna ka faa'iidaysataan barri intii gaarta oo ilaahay makansiiyo waxay ku shaqaysanaysaa mukayif qabow iyo fadhi dhibaatada u weyn hadda cabashada weyna ka jidhana waa bahalkaan xunkaayo moobilka la yidhaahdo taasna mas-uuliyaddiisa ardaydaa saarayna ma laha macallimiintu ma laha mas-uuliyaddaa waalidka iskale innagaa gadnay innagaa raalli ka ah innagaa gurya ugu hayna haddayna innagu soo afjarinna ma afjarmayo macallinku ma afjari karo
run ahaantii arday walba waxa uu beertay ama waxa uu akhristay ama waxa uu bartay ayaa galabta lagu abaalmarinaya ardayay ma isweyddiiseen hooyada ama aabbaha ama waalidka kaa weyni subax walba waxa uu ku soo siiyaa quraac qado iyo casho waxaa ku soo siiyaa darays waxa uu ku soo siiyaa ee, buug iyo qalin waxa intaasoo dhan uu kuugu maalgelinayaay maxay tahay waa inaad naftaada aad wax u barato isagana aad anfacdo Ardayda ku guuleysatay imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka iskuulka Bareeta ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan oo loogu talagalay in ardayda lagu dhiirigeliyo.